الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وبعد سورة الفتح آخر كده ينبريني هذا لبي لباطن ummaddan islaamkaabaa ilaahay ula hadlayay nebiga calayhi salaatu wasalaam iyo asxaabtiisii waxyaabaha ilaahay ugu bushaareeyey iyo khayraadka u furu diyaariyey ase iyagoo aanay ogeyn in xisaabta ugu jirin baa ugu bushaareeyey walow qaatalakum buu ilahay yidhi hadday idinla dagaalami lahaayeen aladiina kafaruu kuwii gaaloobay lawallow waxay jeedin lahaayeen al adbaara xagga dambe way yaaci lahaayeen wey uma laa yajiduuna may heleen waliyan walaa nasiira wax weliyahoo dhibka ka joojiya iyo wax nasiirahoo u hiiliya haddii dhibka uu ku dhaco ka dulqaada labadaa midna ma heleen marka dee maalintaa xudaybiya haddii dagaal dhici lahaa wey oo la ishirdiyi lahaa oo gaaladii islaamka uu dhex mari lahaa iyadoon u dhicinba haddana ilaahay baa kasii warramaya arrintusay u dhici lahayd ile ilaahay wax aan dhicin iyo waxa dhacay labadaba uu ogsoon yahay siduu uga warramay aakhiro haddii lasoo celin lahaa nimanka gaalada ee celinta codsanaya halkay adduunyadii ka miisaanun bay ka wadi lahaayeen walow rudduu lacaaduu limaa nuhuu canhu baa ilaha haddii aakhiro gaaladu waxay codsanayaan in la soo celiyo la celin lahaa wuxuunay ka wadi lahayn halkay ifkii ka wadeen oo kale marka siduu shayga waaqicee dhaca u ogyahay ayaa waxaan dhicinna u ogyahay waa arrin isaga unu gaara sunnat allah ilaahay jidkii hore u furay weeye allatii taasoo qad khala tagtay min qablu horay ummadihii hore arrin dhexdooda furmay oo hore u socday buu ahaa awliyadiisa marka ilaahay u helinayo cadadkooda iyo cuddadooda tiradooda iyo tayadooduba iyadoo aanay badnayn waxay hayaan iyo tiradoodu iyadoonay badnaynba haddana ay la soo kici jireen ay cadowga ka adkaan jireen kam min fi'atin qaliila halabat fi'atan kahiiratan biidn illaah walan tajida heli maysid lisunnati illaah ilaahay jidkiisa tabdiilan wax dooriya ilaahay sibuu wax u wadayaa awooddana isagaa leh arrin markuu maago cidina duubi mayso taariikhdu waa siduu dhigo wa huwa ilaahay aladii ilaahay weeye kafa hakiyey ee qabtay aydiyahum gacmahooda cankum idinku idinka qabtay gaaladu markay idin maageen u garbaduubay wa aydiyakum gacmihiinana canhum iyagu ka qabto waxba maydaan yeelin oo u idin joojiyey bibadni makkata maka dhexdeeda waa iska eriyada maka unbay dee xudaybiy ahay min bacdi an adfarakum intii uu idinka guuleeyey calayhim dushooda markii aad ka gacan sarrayseene gacanta ku dhigteen kuwaa gaaladee soo duulay haddana waa dayseen wa kaana allaahu rabbi ba ahaaday bimaa tacmaluuna basiira waxaad samaynaysaan uu arkaya waxba kama qarsoona arrintaasi marka inay munaasib ahayd ayaa uu tilmaamay kumana canaanan horaynu usoo xusnay cadad gaalada ka mid ahaa afartan siddeetan labada cadadba waa la sheegay oo dhallinyaro u badnaa intii camaliyatu salaam ay socotay ama heshiiska iyo wadahadalka inay iska soo urursadeen maka dabeedna ay nebiga caleyhi salaatu wasalaam iyo asxaabta yidhaahdeen qafladan ku qaban iyagoo dee xudaybiye jooga asxaabtii heeganka ahayd ee heeganka u lahayd baa ku baraarugtay gaadh baa laga qabtay gacanta lagu dhigay lama laynin laakiin nebigu calayhi salaatu wasalaam wuu sii daayey waa iska sii daayey intii ay arkeen awooddii dadka muslimiintaha kadib ayaa ilahay uu sii daayey waa arrimaha waxay ahayd kuwii kibir kibirsanaana kibir jabiyey ayay ahayd siddeetankii yaa ceewa xisbiday markii gacanta lagu taabay ee haddana la sii daayey arrimaha quraysh dabciyabay ka mid ahay waxyaabaha dabciyabay ka mid ahayd inuu nebigu bayco ka wada qaaday geedka hoostiisa oo bayco kaga wada qaaday kun iyo afartii boqolba kolkay dabeetana arkeen arrinku in uu in yar dagaal ku dhici karo dee baradoodii iyo rugtoodii inala taagan yahay oo dumarka iyo carruurta laysla jiiri karay baqdeen wa huwa aladii kafa aydiyahum cankum wa aydiyakum canhum gacmahoodiina wuu idinka qabtay maadaama doonaya inay dagaan idinkana waa laydinka daayo maydaan weerarin hum iyagu aladiina kuwii weeye gaaladu kafaruu waa kuwii gaaloobay wasadduukum idinkana hor joogsaday cani ilmasjidi alxaraam masjidulxaraamkii bay idinka hor joogsadeen oo idin yidhaahdeen geli maysaan waxay isku dareen gaalnimo iyo muqadasaadkii oo ciddii ehelka u ahayd ay u diideen arrin aada u khatar badan walhadyana way hor joogsadeen hadyigu waa xoolihii loo waday in mina lagu gowraco mackuufan isagoo xayiran an yabluqa maxilla goobtii maxilkiisa ahayd ee u ahayd barada lagu gowracayo ama halkii lagu gowrici lahaa ee xalaal ahayd in lagu gowraco mino ah inuu gaadho ayay ka xanibeen ay ka joojiyeen mackuufan cukuufku waa shayga oo meel lagu hakiyo marka waxay ka hakiyeen halkii loogu talagalay maxalkiisa ahayd maxilkiisa ahayd in lagu gowraco mino iyo maka ah arrintanina dhaqanka carbeed iyo xataa aragtidoodii hore iyo waxay aaminsanaayeenba midh ka soo horjeedu ahaa oo kol hadduu hadyi qofku wado hadigaasina uu calaamadsan yaho kabihii iyo koorihii iyo kuruskii laga turqayay waxyaabahaa loo sursuro waxa ay ahayd mamnuuc in laga hor joogsado laakiin xigmadda ama sababta ay u diideen maalintaa aayadda dambe ilahay uu ku xusaya walowlaa rijaalu mu'minuun haddii aanay jirin raga la rumeeyey wa nisaaun mu'minaat iyo dumar ilaahay rumeeyey rag iyo dumar ilaahay rumeeyey oo iimaanli haddaanay joogin oo maka degan kuwaasoo lam taclamuuhum aydaan ogeyn an tadaawuuhum inaad ku joogsataan oo inaad ku joogsateen oo isla jiidheen iyo in kale aan laga warhaynin fa tusiibakum dabeedna ay idinku dhacdo minhum iyaga dartood macaratun ceeb iyo cambaari bikayri cilmin idinkoon ogeyn haddii aanay taasi jiri lahayn la sallatakum calayhim wuu idinku sallidi lahaa waxaa markaa nafku uu tilmaamayaa sababaha looga joojiyey dadka muslimiinta maalintaa inay galaan makaa waxaa ka mid ahaa si aanay ugu waxyeeloobin oo aanay ugu dhimanin dadka mustadcafiinta ah ay u suuroobi kari weyday inay ka soo qaxaan maka oo ay usoo hijroodaan xagga madiina kuwaa cadowguna wuu layn lahaa dadka muslimiinta qudhigooduna way layn lahaayeen dee iyagoo lagaba yaabo inaanay ka warhayn islaamnimadooda dabeedna ceeb baa ka iman lahayd macaradu waa ceeb iyo cambaar iyo dhaleeco waa laydinku dhaleecayn lahaa waxaa la odhan lahaa ma kuwaasaa diin hagaagsan haysta kuwii iyaga ku abtirsanaya ee islaamayba laayey saasaa la odhan lahaa marka xaqdhowr ilaahay uu xaqdhowrayo dadka muslimiintii halkaa jooga awgeed ayaaba laydinka joojiyeyba sidaasaanay tahay oo dadka muslimiinta ah inta la ilaalin kara in la ilaaliyo weeye haddii cadowga ama uu ku gaashaanto ama cadowga ay la degan yihiin ama cadowguba gacanta uu ku dhigo oo ay u yihiin kuwo la qafaashay in aada loo dhowro weeye inta la badbaadin karo walowlaa rijaalun mu'minuuna wa nisaaun mu'minaat haddii aanay kuwaasi jirin lam taclamuuhum aydaan ogeyn an tada'uuhum haddaydaan jirin inayda ku joogsanaysaan maydaan ogin ma ogidin waxaa kaloo markaa dhici lahayd an tada'uuhum wada waa cagta oo shayga la saaro fa tusiibakum minhum macaratun bikayri cilm haddaanay kuwaasi jirin haddii aanay jirin inaad jiiri lahaydeen oo dabeetana ceebe ay idinka soo gaadhi lahayd waa laydinku sallidi lahaa laakiin dadkaasaa ilaahay u kaadinaya liyudkhila allahu si ilaahay u geliya fii raxmatihi naxariistiisa man yashaau cidduu doono siduu ilaahay ugu naxariisto iyaguna fursad ay u helaan awgeed baa lagu badbaadiyey low tasayaluu haddii ay soocmi lahaayeen dadka muslimiintii gaalada hadday dhan uga bixi lahaayeen ama muuminiintae maka joogaa lacadabna aladiina kafaruu kuwii gaalada ahaa waanu cadaabi lahayn oo gacmaha mu'miniinta lagu cadaabi lahaa kuwaasoo minhum kufaarta maka ka mid ah cadaaban aliiman cadaab kulul baa la cadaabi lahaa saasaa ilahay tasayulku waa tamayus hadday soocmi lahaayeen oo maalintaa la kala garan lahaa xaafadaha iyo meelaha ay kala degayen dadka islaamka iyo gaaladu ku hinjiya baa la idilon lahaa weerara dabeedna gacan baa la saari lahaa dadka muslimiintiina gooni bay uga bixi lahaayeen waxay garab geli lahaayeen walaalahooda dee u yimid ee usoo gurmaday laakiin waa la kala garanaya wakhtigan cadaabkan ilahay uhi lacadabna aladiina kafaruu minhum cadaaban aliiman waa kaa jihaadka iyo dagaalka iyo birta dadka muslimiinta lagu cadaabayo id wakti xus nebi maxamedow jacala aladiina kafaruu kuwii gaalada ahaa ayaa ilaahay uu yeelay fii quluubihim qalbigooda wuxuu yeelay alxamiyata santaag ayaa ilaahay u yeelay xamiyata aljaahiliya meesha jaahiliyada la yidhaahdo ficilkii xumaaya uu lahaabuu qalbigooda dhigay hamiyadu waa alalafa baa la idhaha af carabida af soomaaligana ficil bay u yaqaanaan dadka ficilku waa af carabi dabcan waa fal la sameeyaa ficil la idhaha laakiin soomaalidu way ka mahmahaano ficilku waa qofka oo fal kibiru ku jiro iyo xanaaqiyo isxariifina ay ku jirto qofkoo sameeya ayaa la idhaahdaa oo markaas dee intiisa badani ay u dhacaysaba in uu xaqdarrayay sida iyaguba yidhahdeen ficil habartaa wuu ku geeyaa bay yidhahdeen macnaha wax kasta oo fool xunba ficil aad isleedahay dad iska tiiri xaq iyo baatil midkuu doonaya ha ahaado ayaa ficilka aada meel xun wax marinaysa aad ka tuuraysa marka xamiyat aljaahiliya waa nasku saa uu tilmaamaya waa xanaaqa iyo santaagga iyo kibirka baasha jaahiliyada la yidhaahdaa ay leedahay wey sidaasaa markaa ilaahay uu tilmaamay maalintaa qalbigoodaa taa la geliyey marka waxa ay u ordayeenba waxay ahaydba way arkeen dadka halkan marayaa dadkii laga celin lahaa kacbada inaan ahayn maadaamay hadyigii wadaan maadaamaanay dagaal u soconin way garteen taasoo way ku qanceen oo wufuudoodii way soo sheegeen waxa se halkudhigga la yskula meeraya uu ahaa maxamedkii isagoo dhukusaya aynu ka erinay maka siday suuragal u tahay dhowr sannadood kadib inuu soo galo oo miyaan loo arkaynin oo carabtii aynu madaxa u taagi jirnay aanay u arkaynin inuu qasab ku soo galay iyo xoog sow dadka dhexdooda ceeb kaga bixi mayna iyo qabaa'ilka maxaa noo harhaya reer hebelnimadii way dhimanaysa halkaasay waxamiyat aljaahiliya waxaasay isku qancin faanzala allaahu rabbi wuxuu soo dejiyey sakiinatahu xasiloonidiisa calaa rasuulihi wa cala almu'miniin nebigiisa iyo mu'miniintaba xasilooni buu ku soo dejiyey iyagu heshiiskiina way galeen halkiina way ka noqdeen waxyaabihii asxaabta qaarkood ay soo jeediyeene ahaa sowtaynu ku cumraysan lahayn iyo maxaal see halkan hadyi loogu gowrici karaa iyo waxyaabihii hadal ay soo jeediyeen iyo arrinka nuqsaanta ah dacfigaa maxaynu diinteenna u siinaynaa iyo arrimihii oo dhan ilaahay waa ka dejiyey xaraaradii way ka dabacday dadka muslimiintii waxay ku qanceen taladii rasuulkooda sala allahu calayhi wasalam bartii baanay ku gowraceen xoolihii ay ka noqdeen waa xasilooni ilaahay qalbigooda u yeelay ee kacdoon ciidan iyo kala firirtoona ma iman waalzamahum ilaahay wuxuu ku adkeeyey kelimata taqwa kelmadii alla kacabsiga kelimatu tawxiid bay irkadeen waa kelmadda keenta xasiloonidan waa kelmadda keenta dadka in kalaamkooda iyo quluubtooduba uu iswaafaqo kelimata taqwa waa kelmadda alla kacabsiga wa kaanuu waxay ahaayeen axaqa bihaa kelmaddaa kuwa ku xaq leh wa ahlahaa bay ahaayeen kelmaddaa iyaga ahel u ahaa kelmaddaa in ay u hiiliyaan iyo inay ku egaadaan iyo inay ku adkaadaan ay laasimaan intaba iyaga xaqu lahaa wa kaana allahu ilaahay baa ahaaday bikulli shayin caliiman wax walba mid ogsoon wax walba uu ogsoonaayo qolana qalbigooda waxa jiifay buu ka warramo xamiyatuljaahiliya qolana qalbigooda xasilooni iyo deganaansho iyo lusuum xaqa ay ku egaadeen qolo walba qalbigooda wixii yaallay isagaa idinka warramay marka halkaa dadkii way kala tegeen qolana kibir baa ilaahay u qiray oo ahaa albabaru can ilxaqi wa qamdu nnaas sidii uu sheegaya xadiidka saxiixa ah kibirka la diiday waxa weeye in xaqana laga santaago o laga kibro oo ficilkaasi dadka uu jaha wareeriyo dadkana la yaryaraysto kibirkii nooca ahaa baa ku dhacay qolana iimaankana qalbigooda buuxiyey laqad sadaqa allah ilaahay baa u run sheegay rasuulahu rasuulkiisii oo nebi maxameda alru'ya manaamkiibuu u run sheegay bilxaqi ku sugnaa manaamkii xaq ku sugnaa baa ilaahay u rumeeyey manaamkaasoo a latadkhulunna almasjid alxaraam masjid alxaraamka idin geli doontaan in shaa allahu haddii ilaahay u doono aaminiina idinkoo xasiloonon cabsanaynin muxalliqiina xiranaya madaxoo dhukuran muxalliqiina ruusakum idinkoo madaxiina dhukuraya wa muqasiriin idinkoo gaabinaya laa takhaafuuna idinkoon cabsanayn facalima rabbi wuxuu ogaaday maa lam taclamuu waxaydaan ogeyn ayaa dad yaha u ogaaday markiiuu idinka soo celiyey halkaa maka sanadii lixaad waxaydaan ogeyn buu ogaaday fa jacala wuxuu yeelay min duuni daalik galitaanka maka la galo waxa uu ka sokaysiiyey fatxan qariiban furitaan dhow oo ah kan sulx alxudaybiya laga helay ilaa waxaa waa fatxi weyn iyo kan khaybar laga helay diin iyo dunyaba way furmeen wadakhala annaasu fii diin illaahi afwaaja marka dhan waliba way furmeenoo umuurtiibaa isballaqday oo farajkiibaa batay marka waxyaabahaasoo dhan baa ilaahay uu idiin diyaarinaya o idiin sallaxo idinku aydaan ogsoonayn sanadaa lixaad nebigu calayhi salaatu wasalaam asxaabta wuxuu ugu bushaareeyey inay ku cumraysan doonaan mako ay geli doonaan markii uu yihi halkan xoolaha lagu gowraco lasoo noqdana waa kuwii daliishanayee lahaa miyaana taa noo sheegin abubakar bay kolkii hore su-aasha weydiiyeen abubakar wuxuu yidhi dehaye waa gelaynaa unbuu idin yidhi xaramkee sanadkan miyuu idin yidhi dhayt miyuu idinku sameeye taariikh maya waa sii dhaafay cumara waa kii nebiga su-aalay dabeedna nebigu wuxuu yihi haye waa gelaynaa baan idin sanadkan miyuu ku jiray maya sidiibaa dabeedna warkaasi uu ku rumoobay saa ilaahay u tilmaamay manaamkiina run buu noqday sanadii toddobaadoo waatii dee lasoo cumraystay cumradii la odhan jiray cumratu lqadaa saasay arrimuhuna ku fiican yihiin oo wixii mustaqbalka ku saabsan oo dhan inshaa allahuda in la raaciyo weeye ilaahay baa ina tacliiminaya o ina tababaraya xaqa iyo maqaalka wanaagsan buu inagu tababaraya muxalliqiina ru'uusakum wa muqasiriin camalkan marka la gudanayo cibaadada ah ayaa labadaas siyood mid uun la sameeyaa waxaase dee fiican sidaa nasku uu horreysiiyey xalqiga xiirashada oo nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu ihi xadiidkii saxiixa ah abda-u bimaa bada-a allahu bihi waxaan arrinkayga ka bilaabayaa mar walba waxa ilaahay uu ka bilaabo xalqiga iyo qasriga dee waxaa nasku uu horreysiiyey xeeridda dhukurashada meesha waxaa la doonayaa in la isu baxo dadku waa waxaas way isu baxeen way isu egaadeen dadka hadalkooda iyo ficilkooda iyo dharkooda iyo dhukurnaantooda waxay isu faanaa meeshan ma jirayo waa dad isku wada eg oo amaam allaahi hortaagan oo xusuusanaya dad qiyaamaha say khalqigu ilaahay u hor imanayaan saddex jeer buu nebigu calayhi salaatu wasalaam yidhi ilaahay u naxariiso kuwa dhukuranaya asxaabtuna way ag way ku baalwadeeno waxay lahayn iyo kuwa gaabiya isagu markaa saddexda jeerba wuxuu lahaa ilaahw kuwa dhukuranaya u naxariiso markii dambe uu yihi iyo kuwa gaabiya marka saasay fiican tahay oo ragga dhukurashada u wanaagsan inkastoo aimatu fiq ay leeyihiin marka la eego qofka mutamatica ah ee doonaya inuu cumradana horreysiiyo xajkana dambaysiiyo dee si dhukurashadu xajka ay waafaqdo kolka cumrada uu gutay inuu sii gaabiyo wey dabadeetana kolka la gaadho xajkana uu dhukurto saasaa fiican iyadoo marka la eego sunnada saxiixa ahayna xagga dumarka dee iyaga gaabin unay too islaan dhukuratay dee arrinkeedu waa cajab awaman yunashau fi lxilyati wahuwa fi lkhisaami hayru mubiin ilaahay baa tilmaamay quruxda in lagu barbaariyo timuhuna quruxday ka mid yihin marka inay islaani raysla gasho qurux maaha iyo reer magaalnimo toone timaheedaa dheer inay iska daysato weeye saygeeda isugu qurxiso huwa ilaahay aladii ilaahi weeye arsala rasuulahu bilhudaa hanuun wuxuu diray rasuulkiisii hanuun buu ku diray wuxuu nebigu la socdaaba waa hanuunba wa diin ilxaq iyo diintii xaq ahayd addiin alxaq waa diin xaqa oo iyadu waa muqadas diintu dadka muslimiinta ah way gefi karaan oo gefiyo khata wuu ka iman karaa laakiin diinta khata kama imanayo saa in loo kala fahmaa muhima farqun bayna almuslim waalislaam waa laba arrimood oo kala waa sifa iyo mawsuuf islaamkii iyo dadkii muslimiinta faariq baa udhexeeya marka haddii khata iyo gef uu ka yimaado dadka muslimiinta ah oo ay dhacdhacaan oo ay ceeba yeeshaan islaamka looma nisbaynayo oo lama odhanayo islaamku waa kee maka sidan yidhaahda ee sidan yidhaahda ee dadku caynkan ahee dadka caynkana dadka fahamkooda uu gaaban yahay wey warkaa hebel baa la yidhahaa islaam lama yidhaahdee kaasi waa hebel oo islaamnimadiiba hadduu doono ku gafa ama ka been sheegee islaamku waa diin muqadasoo saa ilaahay uu tilmaamaya hanuun iyo xaqa liyudhirahu si ilaahay uu u muujiyo cala diini kulli diimahoo dhan si ilaahay uga muujiyo waa kaa nebigu dhaadanaya calayhi salaatu wasalaam maalintii uu kusoo socday maka ee lahaa diintan ilaahay igu soo diray waan ku dagaalami doonaa ilaa ilaahay uu hirgeliyo xataa yudhirahu allah ilaa ilaahay uu hirgeliyo aw tanfarida haadihi saalifa ama qoortan la jaro ma ka joogsanaya buu nebigu lahaa calayhi salaatu wasalaam liyudhirahu calaa diini kulli in diimo kala jirayaan baa halkaa ka muuqanayo ashu waa jinsiya cala aladyaani kulliha diimo kale caalamka way jirayaan lamana sheegin inay ka tirtirmayaan oo ay marhanayaan diinulkufri inay dhammaanaysa lama sheegin laakiin ta la doonayaa waxa weeye diinulkufri inay noqoto ta hoosaysa kalimatullaahi wa diinullaahi inuu noqdo ka sarreeya ee awoodda saa'idka ah ee sarraysa isagoo lah wax xukumaya ee caalamka jihaynaya ee islaaxinaya halka maanta gaaladu ayagu isu dhigeen inay yihiin kuwa muwaajihiinta caalamkan ee aqdaabta iyo awtaadda tirarka la cuskanayo caalamkan inay iyaga u yihiin halkay maanta ku jiraan baa lala doonaya dadka muslimiinta ah in ciday doonayaan ay markaas farta ufiiqaan ay jihayaan wakafaa billaahi shahiida ilahay baa wax walba markhaati ugu filan oo isagu wax walba u arkaya wax walba idinka warramayo xaqaa'iqa idiin sheegay marka rasuulka sala allahu calayhi wasalam tilmaamihiisu ay kuwaa yihiin iyo diinta tilmaanteedu ay taa tahay cidda ehel u noqotayba ayaan leh waxase ayaan dara ay ku dhacday cidda ehelka u noqotay ee haddana garan weynee kasii jeesatay rasuulka sala allahu calayhi wasalam manhajkan iyo diintan ilaahay uu soo dhiibay iyo ragga raaciddiisa ka run sheegay ee tusaalaha wanaagsan u ahaa dadka muslimiinta ah oo asxaabtiisa ah bal sifooyinka ay leeyihiinba halkan ilaahay uu ku ammaanay waa dadka dhaqankoodii iyo quluubtoodii iyo dowladnimadoodiiba ku qurxiyey diintan ee ka run sheegay ittaqu llaha xaqa tuqaati ilaahay bay ka cabsadeen cabsidiisii dhabta ahayd bal dhaqankooda ee kuwan waa mucaamalaadkooda gudaha iyo mucaamaladooda debadda iyo muwaasafaadkooda kutubta ilaahay see u sheegtay oo dhan asxaabtay markaa aayaddu sifaynaysa waa tusaale aynoo yihiin iyo xidiga aynu ku dayanayno dad waliba cid ay ku daydaan bay leeyihiin kuwaynu ku dayanayna waa iyaga nebi maxamed caleyhi salaatu wasalaam iyo asxaabtiisii oo qarnigii ugu fadli badnaa quruntao dhana isaguna wuu kasii waramayo xadiidkii saxeixa waxa uu ku tilmaamay markuu la hadlaya dadka muslimiinta isagoo u kurgoynaya waxa uu lahaa war asxaabtayda ii daayay buuri mid idinka idinka midi hadduu bixiyo dadkaan asxaabta ahayn mid ka midi hadduu bixiyo buurta uxud la yidhaahdo oo dahaba uxud waa la yaqaanaa qofkii arkay waa ark waa intaasoo kilomitir silsilad dhan oo buuraah oo isku xidhan oo dhaadheer intaa in leegoo dahaba hadduu mid idinka midi bixiyo dadku wax la bixiyo iyo wax burburanoo la qaataabay jecel yihiin gaari maayo muddahu walaa nasiifa mid iyaga ka mid a asxaabta dheglayda uu bixiyo ama dheglaydaa barhkeedba alkawar waa dhegley ama dhegley barhkeed wuxuu ee asxaabi uu bixiyey haddii mid idinka idinka mid uxud uu bixiyo in la-eg ma gaadhayo leannahu wakhtiguu bixiyey baa tixgelintiisa leh meeshuu ku bixiyeyna tixgelinteeday leedahay halka uu ka bixiyey iyo siduu isaga soo jarayna tixgelinteeday leedahay muxamedu nebi maxamed rasuulullaahi ahaa iyo waladiina aamanuu maca waaladiina macah kuwii isaga wehelinayay ashidaa-u kuwa ku qallafsan weeye oo ku adag calal kufaari gaalada ruxamaau baynahum dhexdoodana way isu naxariis badan yihin taraahum waad arkaysaa rukacan iyaga oo rukuucsan sujadan oo sujuudsan yabtaquuna waxay doonayaan fadlan min allah ilaahay bay ka doonayaan dheeraad wa ridwaanan iyo raalli noqosho marka labadaasay caan ku yihiinoo cadowgana way ku adagyihin dhexdoodana way isu naxariis badan yihin cibaadada allena iyo xidhiirhka ilaahay la leeyihiinna waa mid aada u dhow qaamna mid sarreeya wey waxaynu odhan karnaa dadkii muslimiinta ah markii nebi maxamed caleyhi salaatu wasalaam iyo asxaabtii inay ku daydaan ay ka baydheen ay cid kale ku daydeen labadan tilmaamood unbaa isdabarogay baynu odhan karnaa waa ashidaau cala almuslimiin ruxamaau bilkufaar aw lilkufaar iyagiina waxay noqdeen un kuwa dad isugu adag gaaladana u naxariis badan waa waaqica inoo muuqanaya labada wadan ee jaarka ah labada qabiil ee jaarka ah labada qof ee jaarka ah waa ashidaau fii maa baynahum dhexdoodii bay isku adkaadeen cid kalena way u naxariis badan yihiinoo way u heelan yihiinoo way isku loohayaanoo waa kuwaa daba ordaya ad arkayso siimaahum buu ilahay yidhi astaamahoodu fii wujuuhihim wejiyaashoodu ku suganya min athari sujuud sujuudda raadkeedii sujuudda raadkeedii baa ka muuqanaya wejigooda axadu salaf sidii uu lahaa man kahurat salaatuhu bileyli istanaara wajhuhu binnahaar qofka cibaadadiisu ay habeenkii badato wejigiisu wuu iftiimaa maalintii bootaraad marsatay iyo dawa aad ku dugtaa wejiga ma iftiimisee cibaadada ilaahay baa iftiimisoo nuur gaara ayay leedahay daalika buu ilaaha yidhi kaasi mathaluhum fi tawraa sifadaasi waa tilmaantay ku lahaayeen towraad towraad baa saa u sifaysa wa mathaluhum fi linjiil injiil tilmaanta ay ku lahaayeenna waa tan soo socota macnaha asxaabta kutubta horena way kasii warrameen wamathaluhum fi linjiili tilmaantooda kitaabkii injiil la odhan jiree nebi ciise lagu soo dejiye uu qoray waxa weeye ka zarcin inay la mid yihiin shay baxay oo sarcan la beerto oo kale ah kaasoo akhraja soo saaray shadcahu biqilkiisa firida marka dhulka lagu rido dabcan biqil bay soo saartaa laba dhagood oo yaryar oo cagaaran fa aasarahu wuu xoojiyey zarcii waxa uu xoojiyey biqilkii ama dhuddiisii soo baxday buu xoojiyey fastaqlada waa adkaaday fastawaa waxa uu isku qotomiyey calaa suuqihi dhuddiisii dhudhunkiisii buu isku taagay waxaa nasku uu ka warramayaa firi yaroo dhulka lagu riday dabeetana soo biqishay aalihii kor u baxay oo kor isu taagtay dabeetana dabayshii iska xejisay oo adkaatay waa koritaan meel hoose ka bilaabmay laakiin kor u dheeraadoo adkaaday bixiyey dheef badan oo la intifaacsado oo loo aayo ka mahali xabbatin ambatat sabca sanaabil fii kulli sumbulatin miatu xabba waa midkii yaraa ayaa halkaa maraya marka shadcigu waa darafkan yar ee biqilka ah ee soo baxa marka firida dhulka laga rido faaasarahu waa xoojiyey fasiklada wuu adkaaday waa isagiiyo koritaan ku jira uun fastawaa calaa suuqihi dhudhunkiisuu isku taagay waa xabadii aalaha ahayd oo aada u adkaatay wey yucjibu wuxuu yaabgelinayaa azuraac kuwa beeralayda ah kuwa beeralayda ah buu yaabgeliyay had iyo jeer sarucu markuu tababagal noqday aanu bi'in aada bay ugu mafsuudaana beertii oo isu baxday oo ay arkaan iswada la-eg liyakiida bihim alkufaara baa ilahay uhi qawaahum wa kaharahum asxaabtii wuu xoojiyey oo waa badiyey liyakiida bihim alkufaar si uu gaalada ugaga cadhaysiiyo oo gaaladu way ka cadhoonayaan islaam awood yeesha iyo islaam farabata labadaba aada bay uga cadhoonayaan saanaskuba uu tilmaamayo ma jecla waana tan in fara badan ay ama taran la xadido ama tallaal aan la garanayn wax ku jira ama istaraatiijiyada dheer oo dadka lagu yareeyo oo lagu dabar jaro istaraatiijiyadaha waxyaabaha ay u degaan bay ka mid tahay inaan dadku kuna fara badan awoodna ku yeelan liyakiida bihim alkufaar marka sidaasaa nasku u tilmaamay asxaabtuna ridwaanullaahi calayhim sidaasunbay ahaayeen waxay ahayn dad kooban oo maka kolba dhan loo ereryado oo midba meel lagu garaaco oo midba meel lagaga qaylisiinayo midba meel lagu dilo markii dambe sideed sannadood kadibna markii ay ka hijroodeen markaay sideed sannadood ka maqnaayeenna waxa ay gaadh ka qabteen kuwii madaxyaweyntaha duubabka waaweyn lahaa ee quraysheed ayay hareeraha iska taageen iyagoo gacmaha taagay oo baryaya oo leh balna xoreeya uun oo hana addoonsanina marka dad kasta oo diinta ilaahay cisi ka raadiya oo u noqda sharaftaa iyo awooddaasay yeelanayaan wacad allaahu rabbi wuxuu u yaboohay aladiina aamanuu wacamiluu saalixaati kuwa iimaanka leh ee camalka fiican sameeyo minhum asxaabta ka mid a makfiratan dembi dhaaf wa ajran cadiiman iyo abaalmarin weyn awooddoodii adduunyadu taasay ahayd too ilaahay qiimaha iyo horumarka uu aakhiro siinayana saasaa u xusay suuraddan la yidhaahdo suuratu alxujuraat iyaduna waa suuraddii sagaal iyo afartanaad aayadaheedu waa sideed iyo toban waxaa lagu tilmaamaa suuraddan inay tahay suuratu alaadaabi waalakhlaaq ayaa lagu tilmaamaa adab badan iyo akhlaaq badan ayay ka waramaysa aada iyo aada u qiimo badan waxaana ilaahay dhexdeeda uu kusoo celceliyey dhowr yeedhmo shan jeerna dadka muslimiintaa buu yeedhay marna guud ahaanba dadka yaa ayuha annaas inta kalena waa yaa ayuha aladiina aamanuu suuratu alaadaabi waalakhlaaq baa la yidhaha sida suuratu alxujuraatba loo yidhaahdo suuraddan dhowr iyo toban arrimood oo adaabta laga doonayo qofka muslimka ah ayaa suuradda ilaahay uu kusoo celcelinaya oo aynu arki doonaa insaankuna sidiisaba adabta kama soo hadho qofka bani aadamkaah yar iyo weyn rag iyo dumar adabtu waa qeyb iimaanka ka mid ah lianna alxayaaa shucbatun min aliimaan xishoodku waa qeyb ka mid ah ilaa qofkii adab wanaagsan le xishoodkiiya waa qeyb iimaanka ka mid ah buu nebigu uri calayhi salaatu wasalaam marka suuraddu waxay ka waramaysaa aladabu maca allah waaladabu maca alrasuul waaladabu maca almu'miniin waaladabu maca annaas ilaahay sida looga edabsanaya rasuulka sida looga edabsanaya adabtii akhlaaqda fiicanee muslimiinta lagula noolaanayo iyo adabta ummadoo dhanba lagula noolaanayo taasaa naskuu ka waramaya taasoo runtii tayada qofka iyo shakhsiyadiisaba soo saaraysa waxaa kaloo ay ka waramaysaa wararka in la sugo cadaaladana la ilaaliyo cidda war laga qaadanaya inay cid caadila ahaato wey dab hadduu ka dhex xoogmo dadka muslimiinta ahoo diintoodii iyo dadnimadoodiiba ay wax noqonayso dabkaasi intuu sii hulaaqayuu meel walba gaadhayo waa inaan la ilaalin laakiin lasoo afjaraa biyo lagu shubaa waa islaaxii wey xusaya ana annaasa amaama allahi sawaa dadku in ay siman yihiin ilaahay hortiisa oo aadamun ay ka wada falcameenoo waxay isugu faanaan aanu jirin aan ahayn taqwada suuradda waxaa ilahay uu kusoo gebagabeynayaa man hum almu'minuuna alkhullas dadka mu'miniinta ah ee iimaankooda ka run sheegay waa kuwee kuweebaasay wax ka sii yihiin bismi illaahi araxmaani araxiim yaa ayuha aladiina aamanuu dadkii alla rumeeyow laa tuqadimuu ha kala horumarina bayna yaday illaahi wa rasuulih ilaahay rasuulka hortooda ha qadimina idinku go-aan ilaa arrinkaa ilaahay iyo rasuulka ay wax ka yidhaahdaan ka hor idinku wax idin gaara ha odhanina oo ha qadimina waataquu allah ilaahay ka cabsada ina allaha ilaahay samiicun caliim wax walba waa maqlaya wax walba wuu ogsoon yahi yaa ayuha aladiina aamanuu dadka ilaahay rumeeyew laa tarfacuu aswaatakum codkiina kor ha u qaadina fowqa sawti nnabiy hadal codka nebiga idinkoo ka sarraysiinaya walaa tajharuu lahu nebiga kor ha ugu qaadina bilqowli hadalka kaa hore codku ahaa kanna waa hadalkii ka jahri bacdikum libacdin sida qaarkiinba uu qaarka kale kor ugu qaado an taxbata acmaalukum si aan camalkiina u burin wa antum laa tashcuruun idinkoo aan garanaynin sababta aayadda kusoo degtay waxay culamaadu tafsiir ku tilmaamaan inuu wafdi u yimi nabiga caleyhi salaatu wasalaam reer tamiima wafdigaa niman dhowraa ku jiray markii uu noqonayay ayaa nabigu caleyhi salaatu wasalaam uu doonay inuu cid madax uga dhiga ilan madax la-aan ma yaqaano islaamku eh ciddii meel joogtada cid diintooda iyo dunyadoodaba u jahaysa oo madaxa waa inay yeeshaanoo kala dambayna ay jirtaan asxaabtuna ridwaanullaahi calayhim weliba golihiisaa la talinta ee abuubakar iyo cumar iyo ay ugu soo horreeyeen nabigu dee dictator maahayna wuu la tashan jiray fikradna waxbuu ka weydiin jiray marka ra'yibixintii ay dhiibanayeen bay abubakar iyo cumar isku yaro celceliyeen abubakar wuxuu leeyahy ninka hebel la ydhaa madax ka dhig cumarna wuxuu leeya ninka kalaa munaasib ku ah madax ka dhig nabiguna mu odhanin wasiiradayda iyo shaqadayda maxaa idin soo geliya afaarahaygahagelino iska aabuse wuu dhagaysanaya tala uu ka qaadanaya nebigu caleyhi salaatu wasalaam codkiibaa kor u kacay xoogaabay muran yar gashay abubakar iyo cumar baa midiba ka kala yidhi anaad ii jeeda iyo mee tayduun baabaad doonaysaa inaad u jeedda ilan waa bani aadam oo isweydaarku waa iman karayaa hadalkii hadduu kor u yaro kacay aayaadkana ilaahay uu kusoo dejiyey adabta loo celinaya iyo anshaxa wanaagsan inay ilaaliyaan oo aanay ka tegin go-aan waxaa laga sugayaa ilaahay go-aanka waxaa laga sugayaa nebi maxamed caleyhi salaatu wasalaam hawshan cidda loo dirayo hadday tala soo jeediyeen inay ka aamusaan ba hele inay dee murmaan may ahayn oo mid waliba uu doono inuu kiisu sii socdo taasi mid lagu qabsaday weeye oo markaa lagu hakiyey talabaadna waxa weye codkan kor u kacay codkaoo dheeraada iyo qofkoo bowbowleeya oo buuqa ma aha inuu qawi yahay oo uu xoog yahay maaha say soomaalidu aaminsan yihiin ama qofkaasi shaksiyad uu leeyahy ee waa nooc jahli iyo reerbaadiyanimo abay muujinaysa dadkeenu waxay midiba midka uu ka qaylo leeyahy waa ta aada xelajaada la mari la-da qaylada faraha badan ee isu baxday iyo meesha wax lagu iibinaya iyo sayladaha marka dadku waxay moodaan in waxan ama uu xoog yahay ama uu xarfad yahay ama u laakiin waa arin gaaliya islaamba aanay jeclayn weeye codka noocaasa kor noqonay laa tuqadimuu bayna yaday illaahi wa rasuuli xukun aan rabbi iyo rasuul ogolayn maaya inuu qof muslima ama dad islaama kasoo fulo diinta ilaahay kitaabka iyo sunnaha looga dambaynaya ilaahay iyo rasuulku wixii ay ka go-aan gaadheen baa looga dambaynaya wax walba laakiin ha kala horu marina xukum iyo xeer iyo nidaam iyo tala aan rabbi iyo rasuul ogolayn oo kasoo horjeeda inay dadka muslimiinta soo jeediyaan maaha qof iyo wadartooda toona looma ogola codkana kor ha u qaadina idinkoo ka nebiga ka sarraysiinaya cod iyo dabcan qowl waxaynu u kala qaadaynaa dee codkuna waa dhawaaqa qowlkuna waa ereyada waa codkii ereyada lahaa weye alfaada lahaa ee la kala fahmaya marka dadka caadiga ayaa nebiga kala sooca caleyhi salaatu wasalaam saasay ti oo marka loo yeedhayo yaa nebiy allahi yaa rasuul allahi in la yidhahdo yaa moxamed aan la odhanin marka lala hadlayana adabtiisa waa in nebigu lahaada caleyhi salaatu wasalaam marka ilaahay baa rasuulka sala allahu caleyhi wasalam sida loola dhaqmayo cayimaya hadabeetana dhacday asxaabta qaarkood oo codkoodu koru yaro qaadi jiray sida thaabit ibnu qays oo kale inuu aada u warwaray dabeedna muddo uu gurigiisii kasoo bixi waayo markii uu nebigu weydiiyeyna waxaa layi ninkaasi wuxuu yihi camalkaygii baan u malaynayaa inuu buray oo codkaa nebiga kor ugu qaadi jirayo sidaa darteed waa murugeysnahay oo inaan naar galay baabaan dee u malaynaya markaa nebigu wuxuu hi ugu bushaareeyay inuu janno galay ee aanu naar gelin kor haddii dareenkiisu heerkaa gaarsiisan yahi intii ka dambaysay dabeed asxaabta ay ka mid ahaayeen abubakar iyo cumar iyo codkooday hoos u dhegi jireen ilaa uu nebigu maaragtay istifsaar sameynaya uu lahaa maxaatiri hebel ow maxaatiri bal codka kor u qaad ina aladiina kuwa buu ilahay yidhi yaquduuna aswaatahum codkooda hoos u dhigaya cinda rasuuli illaah rasuulka agtiisa ulaaika kuwaas aladiina kuwi weeye imtaxana allahu ilaahay uu hufay quluubahum qalbigooduu hufay litaqwa alla kacabsigu u haadiyey oo u hufay macnaha qalbigoodii waa la imtixaanay shayga haddii dahabka la imtixaano ama lacagta la imtixaano wixii qushihina wuu iska tagaa wixii saafiina wuu soo hadhaa marka qalbigoodiibaa ilaahay uu safeeyey alla ka cabsi buu safeeyey lahum makfiratun wa ajrun cadiim dembi dhaaf bay leeyihin iyo abaalmarin weyn macnaha ilaahay uu ku hambaliyay waxa weeye iyagoo amarkii markiiba qaatay iyagoo taladii iyo adabtii loo tilmaamay kolkiiba u hoggaansamay oo si camaliya oo weliba xeel dheer u fuliyey taasaa ilahay ku ammaanay ilaan addoonnimada macnaheedaas taas ina aladiina yunaaduunaka kuwa kaaga dhawaaqaya min waraa'i alxujuraat maqsinada dabadooda kuwa kaaga yeedhaya akaruhum intooda badani laa yacqiluuna waxba garan maayaan walow annahum iyagu sabaruu hadday sugi lahaayeen xataa takhruja ilayhim jeerood u soo baxdo لكان خيرا لهم ويوانا اكسنان لهي والله غفور رحيم إلهي با دنبغ دافيا وانا حريصنا يا دومي سكيو طوبتك انا وانا حريصنا وانتي رهربادي هذا مركي نبي قوي ماتين عليه الصلاة والسلام اي لهذين كالقران ما ينو مقصنا لا يسكد ولو حاسسكي سميتك وكتره وانا سباقيون وكرم بانو يري دونا مدن بودا كصابحيه مدن بو كصابحيه ان كرو قيلنا بيلا محمد او بيكلين مركا حافظها الدبدوده kaasoo aan adabta ku fiicnay iyo la dhaqanka nabiga toona calayhi salaatu wasalaam sida la gudbanaydna waxay ahayd inay iska sugaan ilaa intuu nebigu usoo baxay calayhi salaatu wasalaam marka waxa sabirka la idhaahdo in cilmiga iyo xikmadda loo sabro waa qeyb aada iyo aada muhiima waxaa jirtay nebiga calayhi salaatu wasalaam inuu yimi nin xaaris la odhan jiray oo dadkii soo islaamay oo markaa islaamnimadiisu ay hagaagtay oo doonaya inuu manduubu noqdo qoladiisi macnaha mid wakiil waa nebiga oo sakada iyo wixii waajibaadahee dadkaa laga soo qaadaya ka soo qaada ninkii isaga ahaa waa diray nebigu wuxuu i taariikhdu marka ay bishaa tahay ayaan kuu soo dirayaa cid sakada aada ururisay kaasoo kaxaysa ee dadkana diinta bar oo sii gaarsii oo islaamnimada ugu yaadh waktigii kolkii uu gaadhay nebigu caleyhi salaatu wasalaam nin kaleu diray ninkaa waxa uu leeyahay hebel u tago sakadii kasoo qaado waa sida qisooyinka ay maaragtay in badan dariiqadooda kusoo noqnoqonayso waa duruq kala duwan bay qisada kusoo aroortay tafaasiil marka sekadii ka soo qaad ninkii xaarif la odhan jiray xaarif ibnu diraar markuu dabeedna ninkii xoogaa yaro socday ayaa waxaan dee dagaaladii iyo fitankii qabaa'ilka soo kala maray waktigii jaahiliyada wax iska howl badane wuxuu xusuustay godab meeshaa ka taalay reerkooda markaa wuxuu ka baqay in dhibaata ay ku timaado dabeetana xaqiiqadii muu sheegine waxbuu yaro maluuqay nebigu kusoo noqday calayhi salaatu wasalaam isagoo sheegay in ninkii uu arrinkiisii isbedelay islaamnimadii uu ka noqday sakadii ay diideen dee warkiisii halkaa maraya riwaayooyinka waxay tilmaamayaan in dee nebigu calayhi salaatu wasalaam uu doonayba inuu ninkaa waxyeeleeyo col u diray dabeedna waxay iska hor yimi colkii oo sii socday iyo ninkii oo sakadii soo wada baa laba aada u kala fog weeyey ninkiina kolkii uu gartay in wax isbedeleen ayuu yihi malaa nebigiibaaba ku calooday ba adiguba kaxee xoolaha kol haddii cid uu kuusoo diri waayo colkii oo sii socday iyo isagii oo sakadii soo wada kolkaasaa dabeedna ilaahay aayaadkan uu soo dejiyey iyadoo nasku kolleyba uu tilmaamayo war marka ay noqoto in la hubiyo in la hubiyo oo ciddaasina ay noqoto cid looga qaateena waanay ahayd ficlan oo nebiguna caleyhi salaatu wasalaam warka waa akidi jiray asxaabtiisa iyo ummadda islaamkana waxa ilaahay uu ku badbaadiyeyba ama diintanba alla uu ku ilaaliyay waa warkoo la ilaaliyo cilmu dhan oo cilmu lisnaad walistilaax la yidhaah ayaa waxa uu ka waramaa un warka un war cidda ugu horeysa caalamka waa dadka muslimiinta ah waxa uu lahaa cabdillaahi ibnu mubaarak lowla alisnaad laqaala man shaa maa shaa alisnaadu min addiin bu sanadku waxa uu ka mid yahay silsiladan la taxayo qur-aan iyo xadiisba loo taxayo oo qur-aankan dee quraa'ada sidan masaaxiifta markaa inoogu qoray mid waliba sanadbu waa tirsanaya tawaaturay oo cadad aada u fara badan uu ku warinaya ilaa uu nabiga kale calayhi salaatu wasalaam xadiidkuna waa saas oo kale alisnaadu min addiin buu walowla alisnaadu laqaala man shaa maa shaa sanadkaasi diintu ka mid yahay haddii aanu sanadkaasi jirin de qof waliba wuxuu doonuu iska odhan laha oo iminka tilmuudkan yahuudda iyo baybalkii nasaarada midna sanad ma leh abtirsiima ma laha laakiin diintan islaamnimada qur-aan iyo xadiid baa abtirsiimay leedahay marka in war la sugo waxa ay keenaysaa in xaqaa'iq la helo in go-aan wanaagsan la helo in dadku badbaado in wax waliba xaqiiqadooda ay kusoo noqdaan maantana waxaa la waxaan wikaalaatulambaa laydhaa ee wararka warinaya intaasoo jeer bay maluuqayaan isweydaaranayaa siyaasadahoodi iyo buunbuuniskoodi iyo beenahoodiibaa dhex qaadaya beentii faraha badnayd ibliiska marka in la iska ilaaliyo waxa ishaacaadka la ydhaah iyo war in la yidhaahdo wuu yidhi baa la yidhi wakariha lakum qiila waqaala taasi way iska badan tahay dadku aad bay isu xiseeyaan war hebel maxaad haysaa waramo laguma waramo markay isla ag fadhiistaan wuxuu ka kalena wuxuu leeyahy ma hube eh waxaasaa lalahaa waxaasaa lalahaa dabeetana waxaasaa lalahaa unbaa wareegaysa ilaahay baa waxau uhi yaa ayuha aladiina aamanuu dadka alla rumeeyow in jaa-akum hadduu idin yimaado faasiqun mid aan wargaleen ahaynin binaba in war hadduu idinla yimaado midaan run sheegayn fatabayanuu hubsada aimada qaarkoodna waxay akhriyeen fatahabatuu akida oo cagadhigta oo suga an tusiibuu si aydaan u waxyeelaynin qowman bijahaala qolo si aydaan ugu waxyeelaynin warmoogaan ila haddii daamijkiiyo dhibaatadiiba ay dhacdaba waxa iman doona markaas tan ilaahay uu sheegay an tusiibuu qowman si aydaan qolo u waxyeelaynin bijahaala dhibaato ee macnaha war la-aan fatusbixuu dabeetana ay idin noqotaan calaa maa facaltum wixii aada samayseen naadimiina kuwa ka murugooda haddii dee markaa gacan la saari lahaa qolada iyagoo islaama dee diyadooda la bixin lahaa kafaarana way iman lahayd arrimo badan baa soo kordhi lahay fatusbixuu calaa maa facaltum naadimiin waa kii dee khaalid colaal inuu nabigu diray calayhi salaatu wasalaam qolo weeraray markaasay tawxiidkiiba ku dhawaaqi kari waayeenoo way ashahaateen laakiin may hagaajinin waa kii markaa cid ka laayay nebigu calayhi salaatu wasalaam waxa uu lahaa waxaan kaaga beri noqonaya ilaahay waxa uu khaalid sameeyey ayaan kaaga beri noqonaya magtoodiina waa la bixiyey waclamuu waxaa ogaataan ana fiikum dhexdiina inuu ahaaday rasuula allah rasuulka ilaahay inuu idin dhex joogana ogaaga marka wax badan haloo kaadiyo hana la hubiyo isagana haloo celiyo low yutiicukum hadduu idinku yeelo idinka aqbalo fii kaiirin min alamr in badanoo arrimaha ah soo jeedinihiinna way badan yihiin iyo talooyinkiinna iyo wax badan hadduu idinka qaato lacanidtum way idinku dhib mudan doontaa laakiin wax badan markaa isaga ka sugtaan qur-aan baa soo degaya oo waa laydin dabcin doonaa dadka waxa ugu shar badan ka su-aalihiisa sharci laga soo dejiyo dadka su-aashaa darteed wax loogu waajibiye buu nabigu lahaa calayhi salaatu wasalaam markii uu yihi ilaahay xaj buu idinku waajibiyey minuununu soo booday ee uhi ma sanad walba uhi nabigu calayhi salaatu wasalam inta muddo kadib aamus ee uhi maya fi lcumri mara haddaan odhan lahaa haa sanad walba way waajibi lahayd mana idaan karteen ii kaadiya su-aala marka lacanidtum waa dhib mudan lahayde walaakina allaha ilaahay baa xababa ilaykum aliimaan iimaanku idin jeclaysiiye waa nicmo weyn wazayanahu fii quluubikum qalbigiinuu ku qurxiyey iimaanka wakaraha ilaykum wuxuu idin nacsiiyey alkufra gaalnimada waalfusuuqa alla ka fogaanshaha waalcisyaana fallaaganimada iyadoo ilaahay laga fogaado ulaaika kuwaasi intaa hore ilaahay uu siiyey intan dambe balaayadana ilaahay uu ka ilaaliyey hum uraashiduun waa kuwa hanuunsan qof hanuunsan haddaad doonayso waa qofka ilaahay gaalnimo iyo xumaanteedana uu ka ilaaliyey iimaan iyo wanaagiisana u sallaxay ee u culay qalbigiisa fadlan min allah waa dheeraad alle xaggiisa ka ahaadaya wa nicmatan barwaaqo wallaahu caliimun xakiim ilaahay baa wax walba ogsoonoo shay walba xigmadu yeela waa fadli ilaahay iyo nicmo haddaad nicmo iyo fadli doonayso dunyo la helo lagama waramine laakiin waa diin iyo iimaan iyo akhlaaq iyo alla ku dhowaansho intaasaa ilaahay uu ku tilmaamay fadli ilaahay iyo nicmadiisa inayta waxaa halkan nasku uu ku xusaya haddana dadka muslimiinta haddii qaarkood dhibaata ay dhex dhacdo bal sida la ysaga xil saarayo xurgufta loo dhammaynayo ayaa nasku u xusaya marka waa umuurta ijtimaaciga ah ee dadka muslimiinta dhexdooda iyo islaamku aada iyo aad waa alcalaaqaat alijtimaaciya bayna almuslimiin ayadaynu qaar ka mid oo kuwan ay aayaadku tirinayaan ay ka mid yihiin aynu xusno waxaa ka mida inuu nabigu diiday caleyhi salaatu wasalaam in dadku ay kala tagaan laba qof wax isla yaro seegayo afka isu burayaan dib uma wada hadlayaan maya taa waa la diiday waxaana rabbi uu ku sifeeyey dadka muslimiinta inay isu dabacsan yihiin oo ay isjecel yihiin fasawfa yaati allaahu biqowmin yuxibuhum wayuxibuunahu adilatin cala almu'miniina acizatin cala alkaafiriin waa dad isjecel rasuulku wuxuu leey calayhi salaatu wasalaam laa yaxilu limuslimin an yahjura akhaahu fowqa halaa saddex cisho wax ka badan inuu qofku mid kale u calaysnaado maaha saddexdaa cisho haddii ay soo dhaafaan waa inuu midkoodka kala salaamaa haddii uu markaa isagu diido kii la salaamay isagaa la wareegaya oo kaa kalena wixii ula roorayuu ku reebayaa oo sida uu kaga xilbaxayaa sidaas cudurdaar sharci haddii uu jiro oo qofkani qof mufsida uu yahay ama aan tala qaadanaynin ama bidcoola ama balaayo badan waa laga tegi karaa cabdillaahi ibni cumar isagoo qowlkaa daliishanaya ama aragtida noocaasa qaatay nimadiisa mid ka midaan la hadalba xadiid buu inanku waxu diiday dabeetana inankiiba hadal soo celiyey xadiid buu u sheegay ibni cumar xadiidkiibuu qaadan waayey kol haddaa xadiidkiiaba qaadan weyda inoo dhammaatay buuihaabo wada hadliba mayno islaaxu daati albayn ayaa aayaadku aynagu dhigri gelinaya fa aslixuu bayna akhawaykum wattaquu llaha lacalakum turxamuun rasuulku uu ka warramay calayhi salaatu wasalaam isagoo leh war ma idin tusiyaa wax ka fiican macnaha lagu gaadhayo darajo ka qiimo badanta lagu gaadho darajada salaada iyo soomka iyo sadaqada haddii ahaa yidhaahdeenna waa ummadda dhexdooda la hagaajiye buu waa dadka muslimiinta ah qabaa'ilkooda iyo kooxahooda iyo shakhsiyaadkoodaa dadka muslimiinta xurgufeeya dhexdooda martana wuxuu nabigu ku tilmaamay alxaaliqa waa tii xiiraysa odhan maayo timay xirtaa laakiin diintay xiirtaabuu waxaad arkaysaa aayaadka iyadoo ilaahay uu xaaraantinimeeye waxaa la yidhahda sukhriyada iyo jees jeeska sidaynu arki doono markaasaa asxaabta qaarkood bu arkay iyagoo saxaabigii la odhan jiray cabdillaahi bn mascuud oo nin gaaban oo madoobu ahaayo xoogaa yar weyda qofkuna markuu gaabnaan iyo weyd isku darsado kuwa dee xoogana dhaadheeri oo sunda yar jalleeca cabdillahi nin caalim oo cilmi badan buu ahaa asxaabtii hore ka mida dhudhumadiisaa dhuudhuubnaa maro arkay iyagoo sidaa u eegaya qaarkood wuxuu hi atacjabuuna min diqati saaqay riyaalen warma waxa cabdilaahi la yaabteen dhudhumadiisa dhuudhuuban ayaa ku qoslaysaan ama hoos u eegeysaan miisaanka ilaahay way kaga culusiin buurta uxud buurta uxud haddii la miisaamiya haddii labadiisa raafa yaryar la miisaamo waa kala weynaanayaan buuri hamsiga iyo lamsiga ayaa la diiday oo aynu arki doonaa waxa la idhaahdo ceebeynta dadka la ceebeeyo iyo cirdigooda iyo sharaftooda meel laga dhaco cabdillaahi bni cumar isaga oo kacbada ag fadhiya saa u eegayaa waxau ihi maa acdama xurmatik maa acdamaki wa acdama xurmatik aada baad u weyntay kacbay xurmadaaduna aada bay u weyntay laakiin qofka muuminkaa xurmadiisa ayuunbaa kaasii weyn buuri oo runtii aanad gaari karaynin dardaarankii nabiguna saasuu ahaa calayhi salaatu wasalaam ee dhaxalka ahaa uu inooga tegay ina amwaalakum waacraadakum wa dima'akum xaraamun calaykum ka xurmati yowmikum hada fii shahrikum hada fii baladikum hada wuxuu nabigu calayhi salaatu wasalaam yidhi xadiidka caaisha ay warinayso weeyaan atadruuna arba riba cinda allah ribada ugu weyn ma taqaanin ilahay agtiisa ribada ugu weyn ribada wuxuuna inuu naqaanaa tan maalka gasho ilahay rasuulkiisaa garanaya bay idhahaan asxaabtu waxa uu ihi arba riba cinda allahi istixlaalu cirdi mri'in muslim waa qofka muslimkaa dhegtiisaoo la xalaashado ceebeynta iyo xamashada lagu xalaashado oo dadka un la hafo waaladiina yu'duuna almu'miniina waalmu'minaati bikayri ma ktasabuu faqad ixtamaluu buhtaanan wa isman mubiina dadka markaa laxantana kuwa ugu sii dhibka badan ee hilibkooda uu sunaysan yahay iyadoo hilib oo dhammi uu kharibin sida naskuba uu tilmaamayo cibaarada u dhigayo hilib la cunaya uu ku sheegay haddana kasii sunaysani waa dadka wanaagsan iyo dadka waxa lagu sheegaya ka warlaaba sida dumarka dhowrsoon ee sina lagu sheegay iyo xumaan ama dadka ahlulcilmiga iyo fadliga leh dhiigooduna saasuu xaraamiyay dadka muslimiinta ah cumuuman akhlaaqda iyo adaabka iyo xurumaadka iyo xuquuqda iyo karaamaadka ay leeyihiin dadka muslimiintiiba halkan nasu soo bandhigaya sababta aayadda kusoo degtayna waxa ahayd nin munaafiqu nabigu naseexay calayhi salaatu wasalaam xadiidku waa saxiixeynka kusugan yahay waa sugan yahay nin munaafiqu nabigu doonay inuu tago cabdillahi bn ubay bnu saluul la odhan jiray waa markii uu isdul taagay dameer buu fushanaa nebigu ayaa wuxuu leeyahay war xaggaa iigaduu dameerka boorkiisa iyo urtiisa iyo dhididkiisa oo haddaad wax sheegaysa annagu kuma baahnina dad kale u sheeg raggii meesha joogay baa qaarkood qiiroodeen oo isagii bay caayeen isagii qolo markaa la yar tacaatufaysayna maadaamu suldaan soo socday berigii hore ahaa way u yara hiiliyeen waxba yara yidhi yidhaahdeen meeshii hadallaa la isweydaarsaday kabaaba ka bilaabmay laamaaba la isku tuurtuuray kadib nebiguna intuu wacdiyo kii iska daayo dadkii kale soo hadunbaabu dejintoodii galayba wa in daa'ifataani haddii laba kooxooda min almu'miniina ka mid iqtatalo ay dagaalamaan fa aslixuu baynahumaa dhexdooda wanaajiya dhexdooda ha la suubiyo oo ha laga saaro xugufta iyo xumaanta oo xaqa ha loogu garqaado wey fain baqat hadday xadgudubto ixdaahumaa midkood cala lukhraa tii kale hadday ka gardarnaato labada kooxood ama labada qabiilo midkood faqaatiluu la dagaalama allatii tabqii tagardarada samaynaysa xataa tafiya jeer ay usoo noqoto ilaa amrillaah ilaahay diintiisa kuwaasu kol hadday diintii si cad ugu gafeen oo aan shubha iyo shaki toona lahayn oo wax taawiili aanu jirin si cad kol hadday uga badheedheen oo dulmi cad ay wadaan dadka kalena inay la saftaan kuwa madluumiinta wey fain faaad haddii ay soo noqoto fa aslixuu wanaajiya baynahumaa dhexdooda bilcadli cadaalad ku wanaajiya oo wa aqsituu garsoora baa ilahay xaq ku garsoora qisdi kaasaa la idhaahdaa ina allaha ilaahay yuxibu lmuqsitiin cidda markaa cadaalada samaysa ilaahay wuu jecel yahay marka waa dhaalim iyo madluum labadii qof labadii kooxood labadii ummadood ayaa qaybina dhaalim tahay qaybina madluum dee dhaalim iyo madluumna waa la yaqaanaa wax isku jira maaha oo hadduu qofkii intuu dad soo laayo dabeetana meel kala galo oo kuwii kalena iyagoo dhiiggii ka doonaya ay kasoo daba duulaan qaar ka daaya lama odhanay idinkaa daalimiine isaga kaana daaliman awalan kii horreeyey buu ahaa ee bilaabay balaayada marka arrintu miisaamid bay u baahantay iyo inaan la odhanin hebel baa khaldanona sharci lagu miisaamo ina allaha yuxibu lmuqsitiin markaa wuxuu saarayaa mimbar dheer oo iftiimaya maalinta qiyaamaha cidda cadaalada samaynaysa kuwa xukunkooda ku cadaalad sameeya ehelkooda ku cadaalad sameeya waxay ka mas-uuliyiin ku cadaalad sameeya mimbar dheer baa maalintaa qiyaamaha la saaraya dadoo dhan way ka dhex muuqdaan way ka mudheen inama almu'minuuna dadka alla rumeeyey ikhwatun waa walaalo fa aslixuu bayna akhawaykum walaalihin wanaajiya walaalihin dhexdooda wanaajiya waataquu llaha rabbi ka cabsado ha la kala safanina ama xumaanta ha ku raacina lacallakum turxamuun si laydinku naxariisto naxariis sida lagu helayaa waxa weeye garabkaaga ood ilaashato dadka muslimiintii waa isku jir qure hadday qaybigoodo ama ay dhibaata dhex marto yaan lagu wiirsanin lugtaana lug hadhay dheh aan la odhanin hadday lugtu ku hadho kalena way hadhaysaa gacantuna way goy doonta gacanta kalena way goy dabeetana waa dhammaan adiga laftaada dhammaan doona waa jir qura jirkaas in la ilaaliyo weeye ikhwaan iyo ikhwatun baa kala jira marka ikhwaan waxaa loo isticmaalaa dadkaan abtirsiimada walaalaha ku ahayn ikhwatunna waxaa loo isticmaalaa dadka abtirsiimada walaalaha ku ah xagga luqada marka la eego ereyga nasku uu isticmaalay ilaahay uu halkan ku isticmaalaa waxa weeye kii loo isticmaali jiray xagga nasabka marka walaalaha nasabka ku walaalahay waxaana isu tarin baa walaalaha kale ee iimaanku walaalaha isu taraya fa aslixuu bayna akhawaykum marka haddii dadka cadow isku diraya iyo haddii xurgufi dhexdooda ay martaba in la xakameeyo wey oo aan dabka baxaya la ilaalin la eeganin haddii kale uu soo hulaaqaya waxyaabaha had iyo jeer keeni kara xumaan inay dadka ka dhex qaraxdo waxaa ka mid a waxaan soo socday manhiyaadka ah ee ilaahay uu diiday inay dadku isa seegaan shakhsiyaadka iyo qabaa'ilka iyo qoysaska iyo jaararka waxaa ka mid a akhlaaqdan liidata ee ilaahay aayaadkan soo socda uu ku diidayo akhlaaqdan lala yimidaada fitan iyo fasaad iyo dadku inay kala fogaadaan baa imanaysa akhlaaqdan la iska dhaafiyaa xunba akhlaaqdan xun haddii la dhaafana dadkii walaaltinimadoodii way sii soconaysa walaaltinimadii ba ilaahay u adkeeyuu guubaabiyey waxa dhaawacayana wuu ka digay dabeetana ila haddii shay la doonaya in la ilaaliyo haddii gurigan la doonaya imika inuu sidan ahaado wixii duminaya waa in laga ilaaliya yaa ayuha aladiina aamanuu dadkii alla rumeeyey ow laa yaskar yay jeesjeesin qowmun min qowmin qolana qolada kale yay ku dheeldheeli casaa waxaa laga yaabaa an yakuunuu inay noqdaan khayran minhum kuwa ka wanaagsan kuwan lagu dheeldheelayaaba inay iyagu khayr badan yihin walaa nisaaun min nisaain dumarna dumarka kale yay ku dheeldheelin casaa an yakunna khayran minhun waxaaba laga yaabaa inay khayr badan yihiin kuwa la harowsanaya ama la xaqiraya walaa talmisuu anfusakum nafihiina ha cambaaraynina oo ha dhaleecaynina isku naf qura weeye dadku marka haddii aada ceebayso walaalka adna waad ceebaysanta xadiidkiina waxau ahaa qofka raacraaca walaalkii cawradiisa ilaahay isagana cawradiisuu raacraaca jeeruu gurigiisa dhexdiisa ku fadeexadeeyo walaa talmisuu anfusakum haddaad dadka wax ka sheegto oad adugu ceeb uun u banbaxdo adiga laftaada intaaba ku ceebaysanba waxyaabaha hoosta laga xariiqaya lagu sheegaya kamid tahay dadku faaqida ummadda ninkaas wuxuu noqon lahaaba ummadda ilaahay baanu ka dhammaanin adigaaba ku ceebaysanba walaa talmisuu anfusakum walaa tanaabasuu ha isku ceebayninoo ha isku cambaaraynina bilalqaab naanaysaha xun naanaysaha xun bisalismu magacbaa ayaa xun bisalis magac ayaa xumaaday alfusuuq dulfusuuq waa ka ceebta leh kaasoo bacdal iimaani intii la islaamay alla la rumeeyey kadib ahaaday magaca faasiqnimada tusinaya ee yaa faasiq yaa zaani yaa kaafir magacyada noocaasee ceebta keena ee faasiqnimada iyo ay ka muuqanayaan ceebtu laqabkaasi wuu xumaaday baa ilaahay uu dad muslimiin inay isugu yeedhaan waman lam yatub ciddaan ka toobadkeenin xumaantaas fa ulaa'ika hum aldaalimuun kuwaasi waa dulmi falaya ilaahayo dadkaba dulmi bay ka galeen jaahiliyadaana kollay dhibaatooyinkan iska leh in dadku isku jeesjeesaan iyo inay isxaqiraan ay hoos isu eegaan iyo inay naanayso xunoo laga xanaaqay isu bixiyaan waa dhaqanka jaahiliyada dhaqan islaam ah nebigu calayhi salaatu wasalaam madiinuu tegay iyadoo mid waliba dhowr naanaysood leeya dabeedna hebel u yeedh buu is idhaahdaa markaasay idhaahdaan a kaa waa loo qariyaa o kaadi mee magacaa waa loo qariyaa war waa sidee maxaa loo qarinaya hebel magaciisu muxuu yahay dabeedna aayaadkana ilaahay uu soo dejiyey waana nooc xanta ka mid ah unbaabay noqonayaan haddii qofka aada ugu yeedho magac uu karaahiyeysanayo ama kambeniga iyo shirkadda ama qabiilada aada ugu yeedho magacay naceen ama ay diideen ay dadka ku ogeysiiyeen sidaas waa nooxana hun nabigu calayhi salaatu wasalaam xanta markii uu ka warramaya wuxuu ihi dikruka akhaaka bimaa yakrah dikruka akhaaka bimaa yakrah xantu markuu tacriifinayay waa walaalkaayo ood ku sheegta wuxuu nacaya buui hadduu doono haba ku hortaagnaaba oo adugu weligaaba la soo taagno miyaan xantay waan ku xariiraye oo waan ku sheegaye haddana waa xanuun yaa ayuha aladiina aamanuu dadka alla rumeeya ijtanibuu ka dheeraada kafiiran in badanoo min adanni malaha ah ina bacda danni ismun malaha qaarkii waa dembi waa malaha dadka kala dilaya ama wax xun aad ku malaynayso dad wax wanaagsan ku malaynayso ama wax iska bannaan oo mubaaxa oon dembi lahayn kaasi waa kala sheegay maaha laakiin malaha qaarkii oo marka qof uu wax sameeyo ama wax laga sheego ama meel aad ku aragto arrinkiisu mar walba laba weji buu leeyahy weji wanaagsan iyo weji xun adigoo wejiga xun ula kaco oo u maleeya kaa weeye ka dembigaah ina bacda danni ism walaa tajasasuu haysfatashina baa ilahay ui haysbaarbaarina haysraad kurina taxasus iyo tajasus baa jiroo taxasuskuna waa wixii khayr leh oo la baarbaaro fataxasasuu min yuusufa waaqiih yuusuf baarbaara taxasus waa wixii khayr loo la raadiyo tajasuskuna waa wixii si shar ah ama dariiqo liidato oo la ysu dabagalo oo jaasuus waxaa la yidhaahdaa qofkii raadinaya wax xun laakiin haddii uu qofku wax wanaagsan raadinayo dadka muslimiinta maalan uu sahan u yahay isaga cayn iyobaa la yidhaha alcayn waa qof sahana weeye ayuubuu markaas noqonaya marka dowladna looma ogola inay dadka muslimiinta dhexdooda basaasto oo ay u dirto dee intaasoo warsheegayaalahoo dheg tuun taagaya dadkuna inay isu diraan ma waayo wixii laysu sheegayo wixii laysku tuhmayo o dhan waa in laysu sheegaa maamulku dadka weydiiyaa wixii ay tabanayaan iyaguna u sheegaan oo aan la isxamanin laakiin cadowgunbaa la basaasaya dadku dhexdooda maya inay isku soo noqdaan haddii la isbasaasana nebigu wuu ka warramay calayhi salaatu wasalaam qofka ummadda raadguraya dhegaystaha waxaa dhegta lagaga shubayaa buu naxaas dhaashan maalinka qiyaamaha dee taag looma hayo taa walaa yaktab bacdukum bacdan barkiinba kuwa kale yuu xamanin baasha xanta laydhaa waa khatar badanta culimo iyo caamatoona wax ka nabadgelayaa ma jira iyo rag iyo dumar waana kabaa'irta dembiyada waaweyn bay ku jirta ayuxibu miyuu jecelaya axadukum midkiin an yaakula laxma akhiihi walaalka hilibkiisa inuu cuno maytan isagoo geeriyooday fakarihtumuuhu nacdabaa ilaahay anaaba idiin ogoo nina ma jeclo walaalkii oo dhintoo mayda inuu cuno waataquu llaha ilaahay ka cabsada ina allaha ilaahay tawaabu raxiim kii towbad aqbal badan weeye ee addoomaha u naxariisanaya xantu way fool xunta tusaalaha ugu abshacsane ugu liitee ugu khatar badan baa naskuu muujiyey waa walaalka weliba wuu dhintay hilibkiisiina waad cunaysaa heerkaasunbaabay ka dhigan tahayba nebigu calayhi salaatu wasalaam aada buu uga digay nusuus fara badanna waa kaga soo arooreen qur-aankuna saasuu u muujiyey marka walaalkaa uu kula xanto u naseexeeyo walaalow inaga daayuunbe wallahu aclam